doorashada madaxtinimada iyo ururada geekasi rasmeen ku bilaabatay guud ahaan magaalooyinka somalilan guud ahaan shacabkii dareeri goobo lang astay ini codbixiyaalkiio seedaan wayna si-eeda lang adkaay amniga goobo kudhiyaasa codaynta doorashooyinka ee bulshada iyo naska kooyasa wayba goobo idkalakabiyow deeray mas-uuliyiin ku tirsan guddiga doorashooyinka maamulka somalilan oo ka kormeeray howlwadeenada sii dareerta shaqada qaar kumida musharaxiinta madaxtinimada somalilan iyo saasaato waybayo ka taliyeen ini codshoyo dhiib badan dadka waana si amni ayoon codeeyeen waana manateedayoon ka nagadan
waxaan dadweynaha guud ahaan faraya dadka waxaan xaq u leenahay haddaan murashaxiintii nahay fartooda nabadgelyada ha la yidhaahdiyo qofna kamaan rabno inuu noo dagaalamo waxaa weeye nabadgelyada ha la yidhaahdiyo kunyada si fiican loogu jiro dadka rabshaya ee dadka warqadahooga keena leh ha laga digtoonaado dad waxaa jira magaalada wareegaya oo lacag la wareegaya oo dadka warqadahooga ka baabiinaya dadka ha laga digtoonaado aad iyo aad baad mahadsantii dareertay doorasho hor iyo xalaala insha allah rajaynaya doorashadaas dhammaan labada noogu dhici doonta insha allah doorashadaas oo ah doorasho isku sidkan oo ah doorashadii madaxtooyada iyo ururada siyaasadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta doorashadii si nabado socoto oo anagu soo codaynay nabadgelyada iyo tuxaanla'aanta in dadku codeeyaan in aad iyo aad ugu baaqaya ummadda reer Soomaaliya dhammaantood madaxweyne haddii niliga helo natiijada ma aqbalaysaa
komishanku soo saaro waa lagu qasban yahay waa la aqbalaya cid kasta ummadda reer Soomaaliland maanta awalba waxa cid wixii komish ku dhawaaqo ma uba shaqaynaya Soomaaliland oo dhani qabto mid ka duwan ma qabo waxa weeye waa maalin qiimo leh waa maalin ummadda Soomaaliland ku suntaan doonta waa maalintii isbeddelka ummaddu u codaynaysay ummadda somalilanna waxaan ka codsanaa meel kasta joogaan ha adkaystaan komishankana waxaanu ka codsanaynaa inay u fududayaan intii tamartooda somalilan guul somalilan guul ilaahay idankii nabadgelyana ay noogu dhammaataan rajaynaynaa saxaafadan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa adkaysigooga badan iyo dadaalka ay hayaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa doorashada nabadgelya inoogu dhacdo alla aan barino cid kastoo ay khusaysana waxaan leenahay waajibka ka saaran ha gudato hadday komishan tahay iyo hadday dadweynaha codaynaya tahay hana la adkaysto waxooggana way kulushahay safafka dadka oo adkaystaan hana loo fududeeyo aad iyo aad waad mahadsantihiin huba cidda soo baxa samiyu huba cidda soo baxda waxa weeyaan waan arki doonaa markay dejiyada soo baxda haddii alla saacadaha dareer way bilaabada doonay tirinta codadka dadweynaga oo markaaseyti komishinka doorashooyinka somalilan use ka dhawaaqa doono doorashada somalilan madaxtinimada ee hadareerta